bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu duuru wanaagsan kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnima idaacadda dalsan
olole loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen oo muqdisho looga dhawaaqay
jubbaland oo soo saartay liiska lix iyo toban ka mid ah degaan doorashada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya
guddiga doorashada puntland oo guddoomiye ku-xigeen doortay
galmudug iyo koonfur galbeed oo ka hor yimid go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka
soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalka kanada
madax lala egtay gaari ay saarnay askar kenya ah oo ka dhacay duleedka magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bareeda
baraadka dibadda warka duhur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah yahuudda oo xayraad ku soo rogtay etoobiyaanka u cibaadaysa tagaanirahda ee dalkeeda
uga hadalka ruushka ukrain oo meel wanaagsan maraya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa duhurnimo arbaca taariikhdan ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad sanadka labada kun labaatan iyo labada qodobada ugu door koronaa warka duhur ee idaacadda dalsan ayaad dhegaysateen warkii oo intaas ka faahfaahsan kusoo dhawaada
olole loogu gurmanaya dadka abaaruhu ay saameyn ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya ayaa muqdisho loogaga dhawaaqay sida warkan uu ku faahfaahin waryaheenna yuusuf shuree
iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii xumaanayso xaaladaha abaareed ee ka jirta soomaaliya ayaa in ka badan afar dhibic saddex milyan oo qof ay abaartu saamaysay waxayna sababtay inay barakacaan in ka badan shan boqol konton iyo afar kun oo qof iyagoo raadinaya biyo iyo baad abaartan ayaa tii ugu darnayd ee soo marta dalka afartankii sane ee lasoo dhaafay islamarkaana halis gelisa nolosha dadka iyo dunyada hay-adda zamzam foundation ayaa wadda ololo gurmad oo dhaqaalo loogu ururinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool guud ahaan soomaaliya iyadoo la kaashanayo dhammaan bulshada soomaaliyeed ee khayrka jecel lixdan iyo shan dollar ayaa muddo bilaa caawin karta halkii qoys oo ka mida qoysaska ay abaaruhu sida daran u saameeyeen iyadoo taasi ay usii dheer tahay bisha ramadaan oo la filayo dhowaan in la gudangalo sheekh cabdixaye sheekh aadan sheekh ibraahim cabdiraxmaan iyo sheekh maxamuud cabdulbari oo ka mida culimaa udiinka soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay ololaha nafbadbaadinta ah
waddankeenna waxaa ka dhacday abaar runtii aada iyo aad dad iyo dunyo u saamaysay taas waxay waajib inooga dhigaysaa ummadda soomaaliyeed ahlu khayrka ah in si gurmad deg deg ah loola gaaro dadkaas si noloshooda loo badbaadiyo noloshooda oo kusii xiran xoolaha oo loo badbaadiyo baahida ugu daranna ay maanta ka taagan tahay biyola'aanta iyo oonka iyo haraadka diinta islaamku waxay aad u dhiirigelinaysaa marxaladan oo kale marka la joogo dadka in la quudiyo oo raashin la siiyo saasa ilahi wuxuu leeyahay falaqtaxama alcaqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواسوا بالصبر وتواسوا بالمرحمة كان بينكي إن المكان أما قرمت كان السمين آيات داس إن كدو الوريقايا marka waa maalin oo u saaxiiba baahi ama gaajo taas oo leeyahay aan ajirka laga helayo wuu wen yahay ummadda soomaaliyeed berigii hore waxay ka sugi jirtay gurmad bannaanka ah oo hay-adaha caalamiga loo soo gurmadeen beesha caalamka ayaa aada loo badin jiray laakiin baryahan dambe waxaa soo batay inay ummaddu fahamtay khayrka laga helaayo dadka oo la quudiyo saasaa waxeenoo dhan wuxuu noqday gurmad gudaha laga diyaarinaayo oo dadka ahlu khayrka ah ay u taagan arrintaasi in garab lagu siiyo ayaguna ay gaarsiiyaan meeshii mudnayd marka ummaddeennu waa inay noqoto qof wax bixinaaya iyo qof gaarsiinaaya iyo qof ku boorinaaya mid kalena uusan meesha soo gelin ilahay subxana waxaan ka baryaynaa asaga ayay gacantiisu weyn tahay ummadda inuu soo waraabiyo oo roobkiisa u keeno dadka masaakiinta ah ee loo kaalmaynayana ilaahay kaalmadaas ay dadku bixinayaan ayagana inuu kaalmeeyo waxaa marka waajiba inaan isku kaalmayno musaacado samayno gurmad samayno dhammaan ku yar iyo ku weyn gabar iyo wiil rag iyo dumar gaar ahaan dadka ilaahay hantida siiyey inay ka qayb qaataan gurmadkaas dadaalkaa socdo waxaa wado hay-ado badan iyo dhaqdhaqaaq badan iyo baraarug badanaa jiro laakiin waxaan rabnaa u xoog badan oo hadda si xoog leh ugu jiro muasasatu zamzam oo weligeedba ku soo jirta arrimaha samata bixinta iyo badbaadinta iyo bulshada inay wax badan u tarto oo ku baaqday abaaraha inay ka jawaabto iyo gurmad degdega u samayso maantana waxaa la joogaa in lisu naxariisto qaala sal alla alay slam alraaximuun yarxamuhum arraxmaan irxamuu man fi lard yarxamkum man fi samaa maanta naxariistaasa loo inaan muujino isgarabataagaas inaan muujino la rabaa inaan isku tashana la rabaa jazaakum allah khayr dariiqaha ugu habboon oo aan wax marinaynana waa mu'asasaadka khayriga ah sida hadda zamzam oo kale oo ayagaba ay isxildhaameen oo hoosha ay bilaabeen inaan ka caawino oo aan ka garab istaagno hay-adda samsom foundation ayaa bilihii lasoo dhaafay raashin qalalan u qaybisay in ka badan toddobaatan iyo sideed kun oo qof waxayna sidoo kale raashin karsan gaarsiisay in ka badan boqol toban iyo lix kun oo qof oo ka mid ah kuwa ay abaaruhu saameeyeen madaxa samsom foundation shucayb cabdilatiif ayaa sheegay muhiimadda ay bulshada soomaaliyeed u leedahay isku gurmadka dhexdooda
ayadoo zamzam foundation hadda ay ka howlgasho ee dhammaan meelaha ay dhibka iyo abaaraha ay saameeyeen ee, iyo ayadoo ka duulayso khibradeedii soddonkii sano lasoo dhaafay oo runtii howlaha samafalka si baaxad leh ugu shaqaynaysay waxaan garwaaqsanay in ay lagama maarmaan tahay in ummadda soomaaliyeed aan la hadalno meel kastay joogaan inaan ugu baaqno ummadda soomaaliyeed in lagama maarmaan ay tahay in dadkooda ay garab istaagaan waxaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan in ay na garab istaagaan in ay ummadooda ay garab istaagaan in ay nala qaadaan sidii dadkan loogu gurman lahaa Ee, waxaan codsanaynaa ganacsatada iyo dadka ilaahay wax siiyey in ay hantidooda ay ku deeqaan Ee, ciddii bixin karto kaash inay bixiso ciddii raashin bixin karto qallalan inay bixiso ciddii daawo bixin karto inay bixiso dhar ciddii bixin karto inay bixiso waxaan ballan qaadaynaa in wax weliba ay aad bixisaan in sida ugu dhaqsaha badan aan u gaarsiino insha allahu tacaala Ee, dad culuma ah akhyaar ah ayaa howshaan inala shaqaynaayo hadduu ilaaha yidhaaho gurmadkan Ee, waxaan rajaynaynaa in idinkuna aad na garab istaagtaan samsom foundation waa hay-ad samafal oo ka howlgashay soomaaliya soddonkii sane ee lasoo dhaafay waxaana ololahan ay hadda ku dhawaaqday ee lagu gurmanaya dadka abaaruhu saameeyeen ka samayn doontaa goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan masaajidda iyo suuqyada yuusuf cabdishire wararka dalsan muqdisho
jubbaland ayaa soo saartay liiska lix iyo tobanka kursi ee deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi cabdinasiir deefow
guddiga hirgelinta doorashooyinka maamulka jubbaland ayaa xalay shaaciyey qabashada lix iyo toban kursi ee taala degmada garbahare ee gobolka gedow sida ku xusan qoraal ay guddiga ay soo saareen doorashada lix iyo tobanka kursi ayaana lagu qaban doonaa muddo laba toddobaad gudahooda qabashada doorashada lix iyo tobanka kursi ee gobolka gedow ayaa waxaa hareeyey muran xoogan doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka ayaa iminka u muuqata mid heer gabagaba ah maamulada koonfur galbeed deegan mudug ayaa kasoo horjeestay guddiga doorashooyinka heer federaal oo xalay soo saaray liiska ah ama waqti kala dhaarinayo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka wasimanada federaalk ee soomaaliya warar qaar oo hoose oo helay ayaa sheegaya maamulka jubbaland ay go-aansadeen in doorashada lix iyo tobanka kursi ee garbahaare ay ku qabtaan magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo lama oga dhinacyada waxa ay ku yeelayaan dhulgaaraha maxamed xuseen rooblene weli kamuusan hadlin guddiga u saaray arrintaasna kama aysan warbixin
weli waxaad dhegaysanaysaan warka idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho maamulada galmudug ee koonfur galbeed ayaa waxa ay ka hor yimaadeen go-aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka wakan haladaal ayaa waxaa faahfaahinaya maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa waxa ay ka soo horjeesteen go-aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee heer federaal kaasi oo ku aadanayay in la dhaarin doono xildhibaanada dhowaan la doortay baarlamaanka kow iyo tobanaad qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaanba guddiga doorashooyinka heer federaal ay baalmareen ah afraacyadii sidoo kale waxyaabihii lagu heshiiyey ee ku aadanayay doorashooyinka dalka waxa ay sheegeen in xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya aan laga talagelin wakhtigaani ay asteeyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxaana sidoo kale inta ay ku dareen in marnaba aysan u hoggaansami doonin dhanka kale guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka galmudug ayaa dhankooda waxa ay soo saareen qoraal ay kaga hadlayaan arrintaasi iyagoo sheegay si la mida sida maamulka koonfur galbeed inaysan marnaba u hoggaansami doonin go-aankaas iyo sidoo kale warqadda ka soo baxday guddiga doorashooyinka ee heer federaal kaasi oo ku aadan in dhowaan la dhaarin doono xildhibaanada la doortay ee labada aqal
mahadsanid guddiga doorashada puntland ayaa waxa ay doorteen guddoomiye cabdisalaan jule
guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee puntland ayaa doortay guddoomiye ku-xigeen maadaama guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi uu dhowaan iska casilay xilka guddoomiynimo guddiga oo kulan yeeshay ayaa waxay guddoomiye ku-xigeen u doorteen maxamuud caseer cabdulla faarax kaasi oo noqonaya guddoomiye ku-xigeenka cusub ee guddiga maamulaya xubnaha baarlamaanka kow iyo tobanaad ee puntland xildhibaanada harsan ee laga soo dooranayo deegaanada puntland caynaasha yuusuf xuseen oo ahaa guddoomiyihii hore ee guddigaasi ayaa hore isaga casilay xilka maanta loo doortay guddoomiye ku-xigeenka waxaana uu sheegay in xilligaasi in sababo u gaara isagu u wareejiyey xilka uu hayay in guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee puntland arrintan ay doorashada guddoomiyaha ku-xigeenka cusub ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo uu is casilay caynaasho yuusuf xuseen oo horey u ahaa guddoomiye ku-xigeenka ee guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka puntland
qarax ayaa lala eegtay gaari ay wateen askar kenyaan ah oo maraysay meel u dhow deegaanka duleedka magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bariya dalkaasi kenya qaraxan ayaa la sheegay inuu ahaa mid lagu aasay waddada dhinaada kadib markii koreya gaadiida ay la socdeen ciidanka kenya oo marayay goobtaasi kuna sii socday magaalada wajeer ee gobolka waqooyi ee bariya dalkaasi kenya gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen qaar kalena ay geeriyoodeen kadib markii qaraxan ahaa mid aada u culusa inta badan qaraxyadii sidoo kale mirooyinka waddooyinka lagu aaso gobolka waqooyi bari ayaa waxaa sheegta mas-uuliyadda dagaalamayaasha al-shabaab
soomaali ku nool dalka kanada ayaa halkaasi waxaa loogu geystay dil iyo dhaawac jaaliyadda soomaalida ee magaalada edmonton ee dalka kanada ayaa ka walaacsan dhallinyaro dhowaan lagu weeraray magaaladaas kuwaas oo ka mid ah oo markaasi u dhintay dilka halka kuwo kalena ay dhaawacyo soo gaareen ma jirto ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay weerarkan balse laamaha amniga waxay sheegeen waxa ay laamaha amniga ay markaasi sheegeen in ay ilaa weli baaritaan ku wadaan si gacanta lagu soo dhigo dadka ka dambeeya weerarkaas cabdirasaaq ismaaciil xaanshiciro oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada soomaalida edmonton oo la hadlay v o eda ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada dilka iyo dhaawac loo geystay ay keliyiin shan qof oo soomaaliya iyo mid u dhashay waddanka koonfur suudaan waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in ciidamada booliiska magaalada edmonton ee dalka kanada ay qabteen gaari looga shakisan yahay inay leeyihiin dadkii weerar ka geystay balse weli baaris ay ku socoto isagoo oo muujiyey walaaca la xiriira dhibaatada lagu hayo soomaalida
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaana
dhalinyarada wuxuu wax gaareen ma ay kala sheegin boolisku oo ayagu cidda yihiin iyo meelahay kasoo kala jeedaan iyo waxaas may sheegin laakiin sida la xaqiijiyey oo hadda laga warqabo communitiyada warkuma soo garan soomaalidu waa lix qof oo soomaali ah ama shan qof oo soomaali ah iyo qof suudaan kasoo jeeda waddanka south suudaan laamaha amniga sida booliska edmonton sheegay dabagal bay hayaan oo ku hayaan barnaamijkas ugu dhaceen iyo waxay wax ka dhaceen ilaa iyo haddeer cid rasmiyah oo ay usoo qabteen ma jirto marka laga reebo inay sheegeen sida ay ku qoreen maarata warbixintooda inay heleen gaari ah gaari laga shakisan yahay oo arrinta ku lug lahaa oo magaalada edmonton dhexdiisa laga qabtay intaasun baa la hayaa ilaa iyo hadeer laakiin baaritaanka waa socdaa dee dhacdaduna hadeeray dhacday waxoogaa dhacdadan waxay indhahana si gooniya usoo jeedisay oo runtii aada iyo aada uga duwantaa kuwii hore oo kale waagi hore qof iyo laba iyay ahayd laakiin dadkan lixda gaaro isku mar bay macnaha wax gaareen dhimasho iyo dhaawac gabdhuhu ku jiraan aada iyo aad bay markaa ama communityga ha noqoto ama booliska ha noqoto ama xataa meediyaha iyo warbaahinta ha noqotee si gooniyahay maaragtay indhaha ugu hayaan marka waxaan rajeynaya inay ka duwanaan doonto baaritaanadii hore oo halka qof iyo labada qof ahaan jiro layska wadi jiray oo aan jawaabtana laga heli jirin jaaliyadda soomaalidu runtii walwalkaas aad adiguba qabtid bay qabaan aada iyo aad bay uga murugoodeen weliba gaar ahaana dadkii dee waalidiinta ahaa iyo dadkii qaraabada ahaa oo dadkan dhaawacmay iyo dadkan dhintay la dhashay jaaliyaddu mar walba oo waxa saano kala dhacaan aad bay isugu gurmadaan oo dadkii waxgaareen loogu gurmadaa oo sidii dadka ama ha noqoto in qalbiyadooda loo dejiyo ama loo duceeyo aad iyo aad bay runtii jaaliyadda soomaalidu dadkii maaragtay dhibkaasu gaaray oo dadkii dadkan dhalay iyo dadkii qaraabada ahaa iyo saaxiibadii iyo aad baa loola gurmaday waana dhaqan soomaalidu leedahay oo xuseen oo aad ku taqaanay siday isugu gurmadaan soomaalidu markay dhibkaasoo kala dhacdo taaliyadu ilaa iyo haddeer dhaqdhaqaaq ka duwan intaa may samayn wixii kale laamaha booliska iyo bay uga kawa sugayaan oo ay war ka sugayaan inay warbixin ka soo saaraan
marka warkaas aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan imikan akhbaaraadka dibadda dowladda dalkaasi yuhuudda ayaa waxa ay sheegtay inay joojinayso dadkii soo cibaado tegayay dalkeeda ciidda lagu magacaabo eastranka ee ka socota dalkaasi maamulka yuhuudda ayaa sheegay inay dagaalka ka socda qooyiga etoobiya dartiisa ay ka walacsan yihiin in qaar ka mid a dadka halkaa imaanaya aysan dib ugu laaban dalkooda eedaha dadka ee socdaalka ayaa u sheegtay wakaaladda dalxiiska dalka etoobiya inay qasab ku tahay inay si gaara u soo codsadaan ruusadda dalxiiska etoobiya ayaa waxaa si aad u saameeyey lix iyo tobankii bilood dagaalku ka socday gobolka waqooyiga dalkaasi tigreer iyadoo la gaaray meelo badan oo ka mid ah meelaha sida aadkaa loogu cibaadaysto ku yaala dalkaasi etoobiya
madaxweynaha yukrain ayaa sheegay in wadahadallada ay leeyihiin ruushka ay haatan u muuqdaan kuwo macquul ah oo yeelanaya natiijo miradhal ah hadalkan ayaa yimid ka gadaal markii mar kale ay ishor fadhiisteen xubno ka kala socday yukrain iyo ruushka talaadadii muuqaal la baahiyey xalay ayuu ku sheegay in ay soo baxayaan mowqifyada wadaxaajuudyada iyadoo ay jirto ifafaallo wanaagsan hase yeeshee wuxuu intaa ku daray weli in loo baahan yahay wakhti dheeraad ah oo ay go'aanada ku noqon karaan danta yukrain wadahadallada u dhexeeya ruushka iyo yukrain ayaa lagu wadaa in xilli dambe oo maanta ay sii socdaan madaxweynaha yukrain ayaa sidoo kale khudbad u jeedin doona wuxuu markaasi ka jeedin doonaa kongareeska maraykanka maanta
gudahaana warkayda hornimo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsanaka haatana dhegaysanaysaa waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan madhelin warlixiliyaabaha talalxil